subax wanaagsan kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax ee raadiyo dalsan howlgallo ka bilowda deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug iyo ciidamadii ugu badnaa oo muqdisho ka baxay oo gaaray deegaanadaasi xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo ballan qaadin awoodda la saari doono adeegyada dadka baahiyada gaarka qabo ciidamada dowladda soomaaliya kuwa dadka deegaanka oo la wareega deegaano hoostaga degmada aadan yabaale gobolka shabeellada dhexe iyo diyaaradaha dagaalka israa'iil oo duqeeyey magaalada qase ee falastiin
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulanti wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad dhagaysateen iyo kuwo kale oo ayna faahfaahino waa afarta bisha toban iyo labaad ee labakunlabaatanyo labo warka anigoo mahad ayaa idinla socodsiinaya xusnino uu farsamaynaya aynu ku bilowno howlgallo xoogan oo ayaa waxaay ka bilowdeen koonfurta gobolka mudug halkaas oo ay gaareen ciidamadii ugu badnaa oo shalay ka baxay magaalada muqdisho caasimada dalka ciidamadaas ayaa xooji doona ciidamo horey ugu sugnaa deegaanada islamarkaana la sheegay inay xoreyn doonaan deegaana ay qeyb ka tahay iyo degmooyin magaalada xardheere ee gobolka mudug waryaheena maxamed cabdulaahi sidhe ayaa warkan gaalkacyo kasoo diray
mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa garoonka diyaaradaha awshaaka aeroboot ee gaalkacyo kusoo dhoweeyey cutubyo ka tirsan ciidamada ka qayb qaadan doona xoraynta degmada xarar dheere ee gobolka mudug iyo deegaanada dariska la'a ciidankan soo gaaray gaalkacyo ayaa watay hubka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale gaadiidka gaashaaban soo dhoweynta saraakiisha ee ciidanka soo gaaray gaalkacyo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo culimowdiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gaalkacyo mas-uuliyiinta kaga hortegay garoonka ciidamada ayaa kaga mahad celiyey saraakiisha iyo ciidamada soo gaaray gaalkacyo waxayna tilmaameen in hadda wixii ka dambeeya loo jihaysan doono xoraynta degmada xarar dheere iyo degmooyinka kale ee al-shabaab gacanta ugu jira waxayna leenahay awalan soo dhowaada farxaddeenna lama koobi karo horey baan waxaan u ballan qaadnay ciidamada qaybahooda kala duwan inaan ku soo dhowayno dhammaanteenna waxaan ka midaysannahay la dagaalanka khawaarijeed sawdiyaanuma ihin dhammaan waxaan walaal ku nahay la dagaalanka khawaarijed marka hore magaaladiinni gaalkacyo degmadiinna askarahadin ku soo dhowaada waxaa garabkayga taagan guddoomiyihii degmada xarar dheere waa ku faraxsanay galabta inaan guddoomiyihi runtii garabkayga soo istaago mudana guddoomiye ku soo dhowow degmadaadii insha allah xarar dheerena waa wada tegaynaa ilaah iidankiis runtii waxaa galabtay farxad weyn noo ah argagixisada oo aan kow ka ahayn dadkii u bareeray haddaan isku sheegayna guddoomiye qoodaariyo xildhibaan xasan baashiye waxaa jiray mar dadku annaga inay noo yimaadaan xataa culays ay ku ahayd oo qofkii nala soo istaago noo arkaya inaan dhibaato nahay iskada galabtana waxaa la marayaa qof walba qoriga ha laygu sawiro waxa weeye tuutaha ha laygu sawiro ilaahay baa ku mahadsan madinimadii naga saaray alxamdulilah rabbilcaalamiin ugus iyo annaga waxaa noo dhexeeya xabad waxaan leenahay wiilasha soomaaliyadu la khalday qofkii ilaahay u toobadkeena cafiska waa furan yahay hooyadiina aabbihiin aad dishiin baa laydin carbiyo meesha u taagan tihiin diinna ka shaqaymaysaan waxaa ka shaqaynaysaan waa diinta islaamka wax liddi ku ah insha allahu tacaala dalkana waa laydinka xorayn doonaa ciqaabtii aan ummadda islaamka ku hayseen waxaa u dambayn doonta maantay
waa maalin weyn ayay noo tahay maalin farxadeed bay noo tahay maalin gobeed bay noo tahay cadowgii niyaddiisa iyo qalbigiisana faraheeda ilaahay waa ka bixiya maanta waxaan leeyahay awalba xaq kuma joognina ka guura deegaammada jawlo iyo xarardheere dadkii u dhasha waa kuwan waa yimaadeen ayagaana sugayna maanta waa dhaqaaqaynaa guddoomiyihii xarardheere degmada xarardheerena waa kanaa dhinacayna taagan gacantoodana ilaahay waa ka baxay waxaan leeyahay ka wareega raggii soo tabcay waxaan oo isku soo duway oo qarash ka mid oo ka mid yahay wasiirka ahna xildhibaanka culusow sidii aan kuu doorannay oo aan kuugu dadaalay oo aan codkaaga kuu siinay markii geeridu ku timi taliyihii qaaliga ahaa waxaan kaaga codsanaynaa qaabkii aan samaynay iyo wixii aan kuu doorannay waa qabatay adiga iyo saaxiibbadaaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin mujaahidiinta tan aad u jeeddaan waa hordhac waa naftood horayaal waa dad u diyaarsan in ay xaradheere iyo jawlo xoraystaan maanta waxaan baaq u diraynaa khawaarijta khawaarijay waxaan idin leennahay hadda ka hor laydima soo jeedsan ha u malaynina hadda ka hor in laydinla soo jeestay xaggiinna la soo fiiriyey insha allahu tacaalaa waxaa noo ballama xaradheere iyo jawle maalmaha soo socda insha allahu tacaala
ciidankii dowladda soomaaliya iyo oo ka soo jeeda walaalaheen beesha saruur runtii waa maalin weyn oo aan helnay garab aan muddo dheer sugaynay ay soo carfayso xorriyaddii xaradheere waa maalin ay sii niyad jabhayaan oo murugo u ah khawaarijta saraakiisha hogaaminaysa ciidamada soo gaaray gaalkacyo ayaa qeexay in hogaamin doonaan gulufka al-shabaab looga saarayo koonfurta gobolka mudug iyo sidoo kale guud ahaan gobolka
salaanka bacdi annagu uma aanaan imaan ciyaar nimankan khawaarija aho ummadda shan iyo toban sana dhibayay aan waxaan rabnaa inaan ka dulqaadno dadka dhibban hadday ayagu dadka weerari jireen waxaan rabnaa meel al meeshaan ku maqlan inaan ageenna ku raadisano weerarno hadday habeenkii soo guuray jireen inaan ku guuraynaan rabnaa hadday miina wax u dhigi jireen inaan maalka la yidhaahdo miinada ka xagga ka nimaadaan rabnaa maaragtay u socotay gulufyada ka dhanka ah kooxahan khawaarijta ah hadda waxaan ku jihaysannahay degmada xarar dheere hadduu allahay u dalaogolaaday iyo deegaamada ku xeeran insha allahu tacaala in badan waxaan u malaynaha inna la sugayey hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dhaqaaqa uga horreeyo inaan maaragtay aan hore u galno hadduu ilah yidhaahdo oon furinta aan kasii xaadirno deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa biriil la soo dhaafay ka soconayay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay wadaan ciidanka xoogga dalka kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dadka deegaanka kuwaasoo al-shabaab looga qabsaday deegaano badan oo horey ay gacanta uga hayeen maxamed cabdulaahi siidhii warbaahinta dalsan gaalkacyo
u mahadsan yahay waryaheena sidi oo warkaas ka soo diray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug markaana xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ballanqaaday in awoodda la saari doono adeegyada dadka baahiyada gaarkaa qabo oo dareen gaara la sii doono sidii wax lagu qaban lahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in dadka baahiyada gaarkaa qabo oo soomaaliya aan ku dhex lahayn awood badan bulshada xukuumaddiisa awoodda saari doonta sida xaquuqda ay ku leeyihiin dowladda ay u heli lahayeen ra-iisul wasaare maxamed waa ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa sheegay in la heli doono cadaalad u saman yihiin dadka soomaaliyeed islamarkaana xukuumaddiisa ay ka dhabayn doonto ballanqaadkii horey u sameeyeen ee danqaran
anigu markaan fiiriyo aragtida oo naafada inta ugu badan ee laga cabiro ah oo aad looga hadlo waa xagga aragtida aragga ahmiyadda uu leeyahay bay daliil u tahay aragtidaas waxaa la dhahaa waa aragtida maadida ah maadi waay aragtida midna waa maadi midna micnawi waxaa aada u sarraysa oo aada u fiican midda micnawiga ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay fa innaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur sideedaba midda ilaahay uu u yaqaano indhala-aan waa midda qalbi la-aanta wey ee qalbigu qofku ka indhabeela maxaa maa muxuu ka indhabeelaa waa markuu xaqa arki waayo waa markuu dadka dulmiyo waa markuu wax kufsado waa markuu wax dilo waa markuu wax dhaco kaas wey midka indhahala ma aha midka indhahala midka aragala maaha laakiin midka indhahala waa midkaas naafadu marka innaga dadkeena naafada ah soomaaliya adduunka waan ka duwannahay sida ay wasiiraddu sheegtay wiiggii la arkaba ama bishii la arkaba waxaa laga yaabaa tobannaan inay naafay naga noqdaan marka anigu waxaan filayaaba inay ka badan yihiin rcent ama labaatanka boqolkii inay ka badan yihiin aan aaminsanaya aniga haddii si sax ah loo tira koobo dadka naafada ee soomaalida ah imisaa ku lugo iyo gacmo beesha imisaa ku dhaga beesha imisaa ku indha beesha dowladdu waxay ka timaadaan bulshada iyo dareenkeeda marka guryaheennii iyo wasaaradaheenii iyo isbitaaladeenii looma samayn loogu talagalay dad naafo ah inay meeshaan ay wax ku leeyihiin looguma talagelin waxaan u baahannahay marka from the scratch hadda inaan ka bilowno oo la rigleedgareeyo haddii ilaahay yidhaahdo insha allah xeerkaasna waxaan rajaynayna inaan ku dadaalno in xuquuqdoodu ay ka muuqato meeshaas oo ay dowladdu sharciyeyso xuquuqdooda
warka subax ee radio dalsan ayaad dhagaysanayseen markaana shabeellada dhexe dagaal ayaa ka socda deegaano maantay hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe oo ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka shalay deegaano dhowra dagaalo kale oo ay qaaday inay kula wareegeen wararka naga soo gaaraya deegaanka juxay oo u dhow deegaanka guulane oo hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya inuu halkaasi uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinacaya al-shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo garab ka helaya diyaaradaha dagaalka ayaa weerar cirka iyo dhulka ku qaaday deegaankaasi oo in ka badan labaatan kilomitir u jira deegaanka gulan oo hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe islamarkaana aadan yabaal ay qayb ka tahay fariisimaha ugu waaweyn al-shabaab ay gobolka shabeellada dhexe ku leeyihiin waxaa jira khasaare dhimashiya dhaawac oo ka dhashay dagaalka waxaana saraakiisha ciidan ay sheegeen oo xubno badan oo al-shabaaba dagaalkaasi ay ku dileen waa sida hadalku dhigeene al-shabaab ayaa shalay isaga baxay deegaano dhowra oo qeybka gobolka shabeellada dhexe si ayna kasoo xigana saraakiisha hogaaminayso howlgalka ka socda deegaano ka tirsan ee gobolkaasi ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka iyo sidoo kale xildhibaano isugu jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo bilihii ugu dambeeyay ku sugnaa deegaano dhowra hoostaga degmada aadan yabaal ayaa sheegay in gacanta lagu dhigi doono degmadaas oo muhiim u ahayd isku socodka dadka iyo sidoo kale gobolada kala duwan ee dalka howlgalladan oo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay sameeyeen oo garab ka helayo diyaaradaha beesha caalamka soomaaliya ka garab siiya dagaalada xilligan lagula jira al-shabaab ayaa xoogeystay ay ka socda gobolkaas waxayna dowladda federaalk ee soomaaliya shalay ka dhawaajisay in deegaano badan lagala wareego al-shabaab ugu dambeyntiina waxaa faahfaahinno dheeraada laga helayaa ganacsade lagu dilay duleedka magaalada muqdisho xalay rakubaysan ayaa xalay waxay mid ka mid ah deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ku dilay nin ganacsado caan ka ah deegaankaas oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan sheekeeye isagoo dilkiisa kadib goobta ay isaga baxsadeen kooxihii dilka geystay dadka ku sugan deegaanka ceelasha biyaha ayaa warbaahinta u sheegeen ragga hubaysnaa ay ku labisnaayeen dariiska ciidanka dowladda oo ahaayeen burcad dhacayay taleefanada xilli uu kasoo baxay masjid uu salaada kusoo tukaday ayaa muran dhex maray kadib waxaa dhowr xabadood ay kaga dhufteen qeybaha sare ee jirkiisa iyagoo oo sii qaatay agabkii kale oo haysteen goobtaasna ka baxsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaa gaara halka uu dilka ka dhacay balse kuma guuleysan inay qabtaan raggii dilkaasi geystay ee ganacsadaha deegaankaasi caanka ka ahaa meydka alla u naxariistay ninkan ayaa waxaa la geeyay xarunta c i d da ee dambabaarista waxaana ehladiisa ay sheegeen dowladda soomaaliya ay ka dalbaday inay cadaalad u helaan dilka islamarkaana soo qabtaan dadkii ka dambeeyay dalkiisa maamulka ilaamaha maanka waa deegaanka ceelasha biyaha ayaa weli ka hadlin dilka ninkan ganacsadaha waxaana jira dhowr jeer sidaan oo kale rag burcada inay dilal ka geysteen dad shacaba saraakiil ciidan iyo dad kale oo ku sugnaa deegaankaasi magaalada muqdisho iyo deegaanada ku xiran ayaa waxaa dadka ku nool ay dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dilal dhac iyo sidoo kale dhibaatooyin kale kala kulmaan kooxa burcada iyadoona hay-adaha laamaha ammaanka dowladda soomaaliya ay wax ka qaban laayihiin dadkaasi guudaaninta ayaan kusoo afmeynaynaa warkii subaxnimo aad ka dhageysanayseen maalinimadan raadiyo dalsan mid lamida intaa kulmi doona khayaarayo nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talalhel